kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka faaqadaada toddobaadka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa maalintii arbacada diiday iskuday ay dowladda kenya ku doonaysay in qaraarka uu lambarkiisu yahay kun laba boqol lixdan iyo toddoba lagu dhaqangeliyo dalka soomaaliya qaraarkan ayay dowladda kenya ku doonaysay in ururka al-shabaab ee soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso oo caalami ah sida alqaacida iyo isis wargeyska the east african standard ee ka soo baxa dalka kenya ayaa khamiistii shalay ahayd daabacay in dowladda kenya ay ka niyad jabtay in qaramada midoobey ay diiday soo jeedinteedii dowladda soomaaliya ayaa hase ahaatee bogaadisay go-aanka qaramada midoobey ay ku diiday qaraarkaasi haddaba muxuu dhigayaa qaraarka kun laba boqol lixdan iyo toddoba maxayse ahayd danaha ay dowladda kenya ka lahayd waa mawduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana arrintaasi la falanqaynaya jenaraal cabdulaahi aadan xuseen ciro oo jooga magaalada muqdisho xasan daahir oo loo yaqaano xasan geeley oo horey uga mid ahaa ciidanka sirdoonka kenya sidoo kalena qaramada midoobey kala soo shaqeeya xagga amniga oo jooga magaalada gaariso ee dalka kenya iyo sidoo kale faysal roobleh oo falanqeeya arrimaha geeska afrika oo degan dalkan maraykanka dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a waxaan ku bilaabayaa su-aasha ah sidaad u aragtaan soo jeedinta dowladda kenya ee ahayd in ururka al-shabaab lagu daro liiska argagixisada caalamiga ah faysal rooble ku horre waad mahadsan tahay walaal runtii dowladda kenya iyadu si gaar ah bay arrintan u danaynaysay laakiin golaha amnigu waa ka diiday dalal badan oo xoogag leh oo reer galbeedka oo ugu horeeyaan maraykanka iyo ingiriiska qudhooduna waa ku raaci waayeen wax ay al-shabaab hadda ugu daraan argagixisada caalamka sida al-qaacida iyo taalibaan oo iyaga gacantoodu meel kasta gaadho wax arrintaa findings wax la yidhaahdo ama taxliilin arrintaas taageeraysa ma ay helin kenyana dood adag may keenin aan ka ahayn ha lagu daro iyo waxyaabo yaroo iyada u gaara marka in laga diido ayay u badatay dad badan oo arrintaa u kambeyn gareeyay ama u ololo galay ha ugu horeysa dowladda soomaaliyana arrintaa aad bay ugu faraxsan yihin waad mahadsantaha faysal waa kugu soo noqonayaa xasan geeley adigana maxay kula tahay ama sidaad u aragtid sidaan u arko waddanka kenya horta uu ku saxsanaa inuu golaha amniga geeyo in shabaab lagu daro liska argagixisada resolution twelve sixty seven taasna waxaad ke waxaa keentay dhibka ee al-shabaab ku hayso waddanka kenya xagga amniga waayo khasaaro badan xagga dhimashana way ka imaatay al-shabaab waxay qalqal gelisay xagga dhaqaalaha sida tourismka waddanka kenya waxaana umalaynay dooda ay waddanka kenya geysay u n ta resolutionka dood adag bay ahayd waayo astaamaha shabaabka haddaad yar fiiriso calaamadaha argagixisadoo dhan bay leedahay waayaho al-shabaab sanadkii labada kun iyo tobanka waxay dhahday waxaan xiriir la leenahay al-qaida ayaan la leenahay ka dambena waxay dhahday waxaan la leenahay isis markan diidmadan waxaan u malaynay mid ku imaatay xagga amniga ma aha u n n g os iyo organizations ayaa waxaan u malaynay xoog saaray maraykanka iyo dowladaha sida ingiriiska si fii loo diido waa tahay isla su-aashaasi in marka horeba qaraarkan ay dowladda kenya horgeyso golaha ammaanka generaal ciro sidaad u aragtid bismillah waan salaamahayaa ragga aqoonyahanka isugu yimid iyo v o e daba wixii dowladda soomaaliyeed qaadato ama qaranka madaxdu qaataan ayuunbaa u n ka la geyn karaa sangeynta taasaan u arkaa waxaa kaloo jirta deegaanada ay soomaaliya ka joogaan bulsho tiro badan oo soomaaliyada ku nool bulshadaas waxa weeye waxa ay ka helaan ama dawladda ha loo soo marsiiyo ama beesha caalamka si dadban ha u gaarsiiyana kaalmo ayay ka helaan dalkan colaadaa baabi'iyey dadka soomaaliyeedna boqolkiiba sideetan waa reeguuraa iyo beeraley beerihii abaaro iyo daadad iyo fatahaad baa helay xoolihii sidoo kale abaaro iyo roob la-aan baa heshay marka iyadoon laga fekerin oo la falanqayn in lala ordo golaha ammaanka lala tagaahu ma soconayso ummadaas baa ku baaba'aysa waxaa badanahaya barakaca waxaa badanahaya qaxootiga waxaa ba badanahaya dadka tahriibahaya waayo gaaja waa cadow waa tahay aad baad mahadsan tahay sareeyo guuto ciro waxaan rabaa marka go-aankii hadda gudbintii dowladda kenya ay u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobey wuu ka soo gudbay golihii ammaanka go-aan buu ka gaaray oo wuu diiday oo si kale haddaan u dhigo dowladda kenya waa lagu raaci waayey taageerana way heshay dowladda soomaaliya oo arrintani kasoo horjeeday marka diidmadan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee uu diiday soo jeedintani sidaas haddana u aragtaan waxaan mar kale ku bilaabayaa faysal yes horta runtii kenya dee beri hore watii operation linda waxay ugu magac dartay ama cambainkii linda ay ku weerartay soomaaliya meelo badan oonay xornimo u haysanna ay gashay markii dambena iyadoo u loobi garaysay ama jidad kale usoo martay ay ka mid noqotay xoogaga amisom ee ilaaliya soomaaliya marka qayb idil bay hadda kenya ku jirtaa kana dagaalami kartaa haddii al-shabaab ay wax ka rabto sideedabana al-shabaab waxay u loo qeexay adduunka inay tahay terrorist ama argagixiso united nationkuna waa u qeexday noocaas oo waa loo aqoonsan yahay keliya qodobkan labiyo toban lixdan iyo toddoba go-aankii ay kenya rabtay in uu ka soo baxo oo qaramada midoobey ay ku raacaan waxay siin lahayd kenya iyo dalalka kaleba xoog aanay cidna kala tashan oo siday doonaan soomaaliya ay u galaan meeshay doonaan intay galaan ay yidhaahdaan al-shabaab baynu eryenaynaa marka al-shabaab wax lagula dagaalamaa hadda buugta waa ku yaalaa resolutions kale baa jira oo ilaa laba kun iyo sagaalkii buugta ku qoraa sideedabana al-shabaab way ka yar duwan tahay sida adduunka u arkayeen kuwan isis iyo alqaacide iyo waxa weeye al-shabaab inkastoo xidhiir la leedahay kuwaas iyadu nigeria ma tagto meelo fog ma tagto waxeedu waa soomaaliya iyo cidda istiraahda markaa soomaaliya danaynaysaa sida kenya o kale ay wax ku ku ku yeesho sideedabana runtii al-shabaab ma aha inaan waxba laga qaban karayn hadda amisom way la dagaalantaa soomaaliya way la dagaalantaa dalalkan jaarku way la dagaalamaan keliya waxaa la diidanaa haddii qodobkan la raaco ay nairobi keentay ama kenya ay keentay in waxyeelo weyn ay ku keenayso sida generaalku sheegay ummadda soomaaliyeed oo meelo badan ay al-shabaab haysato hadda la geeyo mucaamaad waa waxaa dhici karta hay-ado samafal ah haddii ay meelo intay al-shabaab sii maraan ama ay al-shabaab ay la hadlaan ay mucaamaad geeyaan waxaa dhici karta dadkaas in la cunaqabateeyo maxkamad lasoo taago iyagoo islahaa ummadda soomaaliyeed u gargaara marka danta weyn ee arrintan laga eegay waxa weeye iyadoo al-shabaab argagixiso tahay iyadoo qawaaniin ay jiraan adduunka hadda al-shabaab qeexaya in ay argagixiso tahay ba haddana waxaa la diidan yahay waxyeelada generaalku sheegay in aanay ku iman ummadda marka waa dhagax laba shimbirood lagu dinayo kow al-shabaab waa argagixiso qodobadii lagula dagaalami lahaa way qoran yihiin iyo laba in la samata bixiyo ummadda soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay al-shabaab haysato murtidu intaasay ahayd aad baad umahadsantaha faysal xasan geley ma ku raacsan tahay qodobada uu noo faahfaahiyey faysal roble ee ku saabsan diidmada qaramada midoobey diidmada wallahi kuma raacsano horto qodobada ee waddanka kenya ay gudbisay dhammaan wax ka hor yimaaday ma laha waayaho astaamaha iyo habuud dhaqanka ay ku dhaqmahayaan al-shabaab adduunweynaho dhan wuxuu ka xirsan yahay inay koox argagixiso ay tahay kenya waxay rabtay inay hesho gacan ay ka hesho adduunweynaha dhanka militariga dhanka dhaqaalaha ee al-shabaab inay soo xirmato al-shabaab waan garanaynaa dhaqaalaha waddanka gudihiisa domestic financing waxa la dhahay ka heshaa dekadii waa laga qaaday kismaayo hadda wax weyn oo dhaqaale ay ka hesho inaysan jirin haddana dadkin bay ku noqdeen oo zakadii way ka dareen xoolin bay kasii aruursanahayaan xagga dhaqaalaha marka ladhahna adduunweynaha naftiisa dhaqaala ayaa uga yimaada dhaqaalaha al-shabaab adduunweynaha dhib weyn baa kasoo qabtay waa la garan waay waayaho bangiyada caalamiga iyo bangiyaha conventional banking lacagtooda ma soo marto waddanka gudihiisa telefoonka ayay lacagta iskugu diraan xawaaladaha ayay iskugu diraan haddii qodobkan laba iyo toban lixdan iyo toddoba la ansixin lahaa dhaqaalaha oo dhan ayay kasoo xirman lahayd midda kale waxa waaye al-shabaab xoog lagula dagaalamo ayaa waddanka laga lehay aniga aad iyo aad ayaan hooga hor imaadsanahay qodobkan lagu dilay wixii sababana ma aha xag amni lagama fiirin xag amni lagama fiirin waxaa laga fiiriyey walaalihii ay sheegeen xagga humanitarian hay-adaha caalamka iyo samafalka naftood canshuur ayay bixiyaan soomaali in alla intay al-shabaab haysato ama isbaara ha noqoto ama shaqayn xafiis ha noqoto ama gargaarka iyo dhiibahayaanba canshuur ayaa laga qaadaa waxay arkeen hay-ad alla hay-ad ka shaqaynaysa meel al-shabaab ay joogto shilinkii ay dhiibtay in lagu xirhayo oo lagu dacweynhayo waxaa u badan wixii oo loobiga sameeyey oo maraykan iyo ingiriiska la kaashaday waa hay-adaha samafalka international organizations oo dhaheen haddii oo qodobkan laisku raaco u n security council shaqadooda ayaaba tadqiil gelaysaa waxaan u malaynaa diidmada ma ahayn in laisku raacsan yahay al-shabaab ma argagixisaa mise argagixisa maaha ma ahayn waxaa laga fiiriyay dhanka sida la sheegay humanitarian dad ayaa baaba'san haddii oo resolution twelve sixty seven la keeno dadki ayaa sii baaba'aya oo sii barakacaya maadaama dawladda haye ma kusoo boodi laha runtii arrinta unbuu kusoo noqday waxa weeye kow al-shabaab argagixiso waa ku qoran tahay dalalkan jimciyadda qurumaha ka dhexeeya ugu tun weynaa waa u qoran tahay state departmentka maraykanku argagixisay al-shabaab u qoran tahay amisom iyo dalalka soomaaliya jooga oo dhan argagixisay u qoran tahay nidaamyo lagula dagaalamana way jiraan keliya waxa weeye markii hadda ay kenya keentay hindisahan waxaa la sameeyey waxa la yidhaahdo findings taageero la sheegi karo in argagixisadan al-shabaab lagu daro kuwa tunka waaweyn ee taalibaan al-qaacida iyo isis marka waxaa la isdoorbiday waxyeelada ay keenayso haddii lagu daro kuwa iyo haddii laga reebo iyadoo lala dagaalamayo haddaba sida loola dagaalamo aan lagu darin marka siduu sheegay walaalkay waa run kuwa samafalku aada iyo aad bay arrintan ugu howlgaleen inaan lagu darin sababtoo ah waxa weeye dhul badan bay haysataa kow al-shabaab oo ka badan dhulalka ay haystaan kuwan la sheegaya laba al-shabaab inta badan waxay si hoose ula macaamilaan samafallada dad badanna way sameeyaan jabhado badan oo adduunka dagaalami jirayna way sameeyaan oo waxay kala saaraan dawladda ay la dagaalamayaan iyo samafalka marka waxaa laysku miisaamay oon ku raacsanahay waxyeelada ka imanaysa haddii la xidho completely oo al-shabaab sidan hadda ay u jirto laga dagaalka lagu kulayliyo iyo haddii la yidhaahdo al-shabaab qodobada u yaalla jimciyadda qulumaha ka dhexaysa ayaa ku filan laakiin samafalka yaan laga xidhin anigu waxaan u qabaa xeer fiican oo labada dhinacba lagu samata bixinayo inay gaadhay jimciyadda qulumaha ka dhexaysa marka maadaama hadda dawladda kenya cira ogsiin doona maadaama dawladda kenya haddaba ay gudaha soomaaliya meelo ka mida ay joogto markii la rabana howlgallo ay sameeyaan sidoo kale al-shabaab dawlado kale ay dagaal kula jiraan amisom baa joogta dalal kaleo taageerayaa jooga maxaa marka dawladda kenya ay ka bedeli lahayd haddii go-aankeedan lagu raaci lahaa qaabka hadda al-shabaab loo wajaho waxaan ku bilaabayaa ciro shabaab haddii go-aan laga qaadanahayo iyo haddii lala dirirahayo haddii la rabo in dalkii soomaaliya uu ka guulaysto ama caalamkii taakuleynaayo ay arkaan guur ay ku fahaan hadday rabaan waa inay uga dambeeyaan dawladda federaalka ee soomaaliya ayada ayaa mas-uul ka ah dalka iyo dadka taa waa taa midda kenya haddaan usoo noqdo kenya hadduu furi lahay xataa waxba kama bedeli karto sababtoo ah hal tuulo oo kenya oo shabaab uu haystaaba ma jirto hawshan kenya waxaa ka horeeyey inay dawladda soomaaliya la hadasho haddii uu furi lahaana wax guulu kama yimaado xasan geelle ma kula ta ma kula tahay ma kula tahay in dawladda kenya sida genaraal ciro uu ka dhawaajiyeyba loo baahnaa in dawladda soomaaliya wax alla wixii ku saabsan dhinaca amniga ama shabaab iyo qaabkii loo wajihi lahaa inuu dawladda soomaaliya la xaajoogto maadaama haddaba ay gudaha soomaaliya joogto halkii ay qaramada midoobe geyn lahayd arrin ku saabsan soomaaliya iyo al-shabaab
taarikhda haddaan dib u noqdo waxaan u malaynayay kenya tillaabada ay ku dhaqaaqday mid horta keligeed ay ku dhaqaaqday ma ahayn go-aankan in al-shabaab lagu daro liska argagixisada qodobka twelve sixty seven waxaa ka horeysay go-aan ay ku dhawaaqeen midowda africa union africa union ayaa hadda ka hor arrintan ka falanqaysay wayna isku raacday waxaan u malaynay kenya iyo soomaaliya soomaaliya way ku habbooneed laakiin soomaaliya haddii ay ka seexday ay ka seexatay kenya ayaa culeyskeeda dare aada u darantay waayaho dhaqaalaheeday qalqalgelisay isku socodka gobolada waqooyi bari ilaa iyo xeebta dhinacan lamu bony forest waxaan umalaynay dhib bay gelisay kenya way ku saxsaneed inay go-aankan qaadato waayaho ka hor soomaaliya way ku raacday resolutionki ay soo bixisay africa union ee ku saabsanaa al-shabaab kenya waxay la macaamishay european union oo markii hore ku raacday waxaa kaloo ku raaceen cimaaraadka ayaa ku raacay afrika badan waa ku raacay al-shabaab sida saldhigeeda wa waa soomaaliya dukan kenya xuduudka lale soomaaliya way leedahay xoog bay ku leedahay waxaan umaleynahay footbrinkeeda lugteeda waxay kaloo saameysay jabuuti uganda east africa meelay meelaysan cag saarin male markan in la dhaho waa un dhib al soomaaliya keena ay leedahay soomaaliya ayaa ku haboon inay arrinkan keento u n security council waxaan Anigu waa malaynahay.
waxaan jeclaa Cashar halkoo, Kenya.
eh, arrin asag- Raale ha asagoo dhaco.
walaalka- Cira- cira raale ha dhaco.
asagoo wat- ha, waxaan rabay asagoo wata qodobka ah soomaaliya way ka seexatay arrintaasu waa ges Eh, walaalkay raaligarin ha ka bixiyo ha wato hadaladiisa kale laakiin dowladda soomaaliya inay u taagan tahay shabaab la dirirayso caalamkii kaalmo weydiisanayso way muuqataa ma ay ka seexan kelmadaasna kumaha ma qabato dowladda soomaaliyeed in la yidhaahdo walaalkay raaligelin ha ka bixiyo intaas ubaan leeyahay haya geelle geelle wada adoo raale amar hale qodobkan waxaan ku dhahay waxaa la keenay africa union ayaa discuss garaysay hadday soomaaliya ay u arkaysay inay culeys soomaaliya ayay ahayd arrinkan inay la imaatay u n security council laakiin maadaama aysan arkin ee kenyana culeyska ay dareentay waxaan u malaynayaa inay ka seexdeen waayaho haddii la dhaho al-shabaab waa urur argagixiso oo laisku raaco waxaan u malayn dowladda soomaaliya wax faa'iida maogii wax dhibe kama soo gaareen tan hore cashar dhaqaale military bay heli Waa lahaayeen.
ku siin doonaa Faisal, ha international dhamaysta, cooperation baa la siin international cooperation baa la siin lahaa al-shabaabna waxaan u malayni mar hore ayaa la cirib tiri lahaa haya en faysal cashacuud ha- eh, walaalkay ganay doodiisu way sax bay noqon lahayd haddii aynan ka warhayn eh, dabinada ay kenya u dhigta soomaaliya sidaan sheegay operation linda iyadoon soomaaliya la tashan ayay kenya soo weerartay iyadoo le al-shabaab baanu eryanaynaa hadda muddo laga joogo toban sano kenya iyadoon soomaaliya la tashan bay ummad soomaaliyeed oo baaxad weyn kala dhex dhigtay derbi runtii wax taariikhda africana ku cusuba fashistic wax lagu tilmaami karaa laba saddex arab moy madaxweynihii hore ee kenya isagoo na- ee jooga washington press eh, koobsiga maraykanka shir uu u qabtay markuu ka degi rabay xilka si cad buu u sheegay u yidhi soomaaliya way hagaagi lahayd beri hore haddaanay ka ahayn kenya iyo dalal kale madaxweynihii kenya ayaa qirtay in lugta ay hayso eh, eh, dalka soomaaliya Eh, marka eh, in uu in dacawadu ay ilaaliso eh, digaaga horta walaalkay kama yeelina taasi waa halkeeda sideedabana waxa weeye sida uu generaalku sheegay waxay ahayd in ay kenya edeb yeelato oo ilaaliso waxa la yidhaahdo sovereign eh, eh, sensitivity ama eh, dareenka gaarka ah ay soomaaliya ka leedahay dalkeeda waxay ahayd inkastooynu ognahay in labada dal hadda aanay isku fiicnayn in ay kenya tixgeliso diplomatic ethicate waxa la yidhaahdo ama tixgelinta diblomaasiyadda adduunka ka dhexaysa oy soomaaliya marka hore la tasho dal kaliba dal kastiba wuu iska laabkici karaa inuu qaramada midoobay waa fagaaro furan la geeyo ereyga aad rabto iyo waxaad rabto kenya research may samayn findings adag oo isku taxluujinayso iskuna miisaamayso humanitarian issue oo hadda ah arrinta ugu weyn ay soomaaliya la tacaalayso oo ah laba milyan iyo badh ummad ku dhow oo abaaro iyo dhibaato ay geynayso kenya waa dalka ugu dambeeya ee laga siisanaya maanta xaaladda geeska africa ka taagan cidda u ilmeynaysa una ooyeysa ummadda soomaaliyeed kenya is not ma aha kenya sheekhii maanta arrintan wacdiyi lahaa unfortunately En, faysal anigoo jawaabta en, hadalladaada siin doona en, xasan gelle waxaan rabaa dowladda kenya dowladaha danay kala fushadaan dowlad walba en, danteeda gaarkaa wada oo dowladuhu dowlad walba dan bay leedahay ma laga yaabaa in dowladda kenya ay danteeda ka dhex aragtay joogitaanka al-shabaab iyo jiritaanka al-shabaab in uu halis weyn ku yahay dhaqaalihii kenya ammaankii kenya taasoo marar badanna dowladda kenya ay ka dhawaajisay actually maya weli Aad iyo kenya aad.
economic aad analysis iyo aad iyo aad ayaan u malaynayaa weli geelle Kenya raale inay ha waa ku siin doonaa dareemayso markaaga fursadda maaliga faysal wada weli Inay Kenya Ke- ya u le- weli kenya weli Ay.
kenya economic analysis ay adduunka soo hordhigtay oo tidhaahdo dhaqaalaha iyaga gaar ahaan xagga tourismka kenya en, al-shabaab wax aaday yeeshay eh, weli lama hayo dhibaato way ku haysaa soomaaliya ku haysaa ethoobiya ku haysaa al-shabaab dalalka badan oo cabsi ka qabay ku haysaa laakiin containment bay ilaa hadda ku sameeyeen containment waxa weeye bimacni way hayn karaan wayna caqabadayn karaan walaal sida aada la socoto nidaamkan hadda argagixisada adduunku washington buu ka dhacaa brussels buu ka dhacaa norway buu ka dhacaa qarix qarxan qaraxan lagu tuurayo meel keliya ta kenya waa meelaha ugu qaraxa yar marka aad ka eegto adduunyada hadda al-shabaab een, argagixisadu gacanta weyn ku hayso marka dhib waa ku haysaa laakiin dhib ay kenya kelideed ay talada geyso intay soomaaliya ka tallaabsato aniga iima muuqato runtiina economic analysis fiican oy leedahay tourismkayga intaasu ka dhibay wixii berigii hore ay ka sheegtay operation linde markay gelaysay dabadeed ilaa imika ma hayno waa tahay aad baad mahadsantaa faysal cornel Aaway, general ciro aaway.
ciro ciro adigoo raalli waxaan rabaa inaan bal hadalka markaan siiyo xasan geley si aan isna bal ra'yigiisa uga dhiibto hadallada faysal xasan aniga waxaan u arkaa kenya inaysan dano gaar ay hay- ay ay lahayn eh, arrintan inay gudbiso laba qodob ayay fiirisay waxaan ogsoonahay dhibka ugu weyn ee haysto soomaaliya maanta kasokow arrinta qabiilka inay tahay al-shabaab adduunweynaha oo dhanna wuu wuu ogsoon yahay Eh, markaan usoo gudbo dalkan kenya waxaan u malaynaya dhibka ay ku hayso soomaaliya eh, nuskeeda waxay ku haysaa waddanka kenya waxaa kamid ah dhaqaalaha tourismka oo low noqday waxaan u malaynayaa hoteelada hoteelada tourismka ee ku ku taalo eh, lamu ilaa iyo marinkan eh, eh, kiunga in kulli lawala xiray amni daro daraadeed waxaa kaloo jirtaa iskooladii qaarkood in la xiray waayo macalimiinta aan muslimiinta ama soomaalida aan ahayn ee iskoolada dhigahayay kulli inay ka wala tegeen waxaa kaloo jirtaa caafimaadkii waad ogsoon tahay eh, eh, mar dhow in la afduubay laba takhtariin oo ka imaatay wadanka cuba ee al-shabaab afti watay ee wadanka soomaaliya la aaday taasna waxay sabtay dakhtariintii dhakhaatiirtii oo ku joogtay magaalada mandera wajeer garis lamu tanariva kulli in la qaaday oo gudaha wadanka la geeyay taas waxay tusaysaa culayska ay al-shabaab wadanka kenya ku hayso dhanka dhaqaalaha dhanka amniga dhanka caafimaadka istaalka isku socodka nafteed inaysan xirtay ay kulli ka siman yihiin waa tahay xasan geley aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiyo generaal ciro ciro soo gar male oo in eh, dareen gaara la siiyo eh, ma mudna arrimahan uu ka dhawaajiyey xasan geley ee ku saabsan dowladda kenya iyo waxyaabaha sida gaarka u gubaya iyada hadduu guri gubto guryaha la deriskaa fanfariinku waa gaaraan marka eh, waa ka xunnahay walaalaheen gubashada annaga gudaha yaga ee dabka ka dhacahaya hadduu gaaray aad baan uga xunnahay Eh, dad soomaaliyeeda ku nool eh, kenya ethoopia dad soomaaliyeeda ku nool Eh, jabuuti eh, waa walaalahayn Eh, waxaad ogtihiin jabuuti hadda ka hor in hoteelo eh, qarax looga sameeyey taas waa fanfaliinka baxahaya Eh, laakiin gar ma aha in eh, kenya ay marmarsiyo ka dhigato eh, faragelin soomaaliya haddana ay go-aanadii dowladda soomaaliya ay beesha caalamka la wadaagi lahayd ay ayagu inta boorso ku gurato ay geysato taa gar looma arko Eh, halka waxaa uga habooneed hadda bal u fiirso ciidamada kenya aad bay u hubaysan yihiin ciidamadii u dambeeyey oo soomaaliyeed oo ka howlgala gobolka shabeellada hoose ee awdeegle eh, bariire ka howlgalay Eh, ah, qor- hub fudud bay ku hubaysan yihiin cunaqabatayn baa saaran shabaabkiina dhulkii barwaaqadaha weliba ku teebsanaa in ay ku soo noqon waayeen say uga carareen way muuqataa hadday kenya ay ay doonayso in shabaab eh, lala diriro ayada iyo dalal kale oo deriskaa ku qasbay in cunaqabataynta hubka soddon sano in ka badan soomaaliya ay saarnaato hadday run sheegayso dagaalku run ka yahay inay cunaqabataynta u doodo oo hubkaa laga qaado si ciidankii soomaaliyeed loo dhiso qarankii soomaaliyeedna uu quwad uu isaga caabiyo uu u helo ma loo jeedo taa waxa weeye waa dano siyaasadeed ee dalka iyo dadka soomaaliyeed lagu faragelinayo unbay kenya ka lahayd Eh, ma xaqirayno dhiigooda iyo walaalaheed noo daadiyeen laakiin waxay u baahan tahay war nidaamka ha- indhaha ayaan laystirine dowlad baa soomaaliya ka jirtay dowladdaas ha la ixtiraamo ha looga dambeeyo dalkeeda iyo dadkeeda waa tahay aad baad u mahadsan tahay Asha.
haye faysal ama runtii eh, lo- lo- lama diidi karo in argagixisadu iyo al-shabaab ay culays ku hayso kenya iyo dalalka kaleba laakiin kenya aada moodo culays gaara inay ku hayso maadaama xarumaha iyo gobolada ay al-shabaab haysata ay kenya ku dhow yihiin laakiin waa seef laba afle kenya eh, culays waa ku haysaa waxaa laga yaabaa meelo qaarkood siduu sheegay walaalkii ganey eh, m- marka ay kenya ka cadhaysiiso al-shabaab iyana ay xadadka agagaarkeeda kula dhacaan laakiin kenyana faa'iido badan bay ku qabtaa jiritaanka al-shabaab iyo deganaansha la-aanta soomaaliya ka degan for example lacag ku dhow laba bilyan oo dollar sanadkii oo soomaaliya dirita u iman lahayd baa kenya ku hakata xafiisyada eh, samafalka adduunka oo dhan oo soomaaliya ka howlgala oo xoog badan leh oo dhaqaalo badan ku bad- eh, bixin lahaa oo xamar iyo soomaaliya iyo garowe wax ka iibsan lahaa alaaba ka iibsan lahaa maanta lacagtaasi nairobi iyo mombasa iyo meelahaasay galaan marka kenya yaanay daadinin waxa la yidhaahdo crocodile steer ama ilmadii kasoo da-aysay liberiga kenya maanta gar ma yeelan karto way ku dootami kartaa adduunkana u xaq bay uleedahay inay geyso cabashadeeda laakiin sida looga diiday baa waxaad garanaysaa in even dalalkii reer galbeedka ahaa ee traditional kenya ay la saaxiibka ahayd in oohinta kenya iyo baroorta kenya ay ka diideen sababtoo ah kenya waxaa loo arki waayey jaar daacada jaar soomaaliya dan kale maalinta ay la fadhiisato sida generaalku sheegay madaxweynaha soomaaliya uu masar uhuru la fadhiisto uu arrimaha faragelinta qaawan kala hadlo oo arrimaha badda la satalgareeyo oo arrimaha derbiga ummadda soomaaliyeed sidii yuhuudda kan laga dhisayo lakala dhex dhigayo oo taariikhda africa markii ugu horreysay ah marka arrimaha laga hadlo waa kala tashan karaa dowladda soomaaliya madaxweynaha kenya sidii meel wada jira wax looga qaban lahaa arrinta al-shabaab waana iman doontaa baan u malaynayaa xilli ay soomaaliya iyo kenya meel ka wada joogsadaan arrintan maanta aynu ka hadlayno laakiin maanta kenya xaqna umale in lagu diidaana waa gar waa tahay idin ka hor halle waxaan rabaa inaan su-aal kale u gudbo hadda soo jeedintii dowladda kenya waa la diiday qaramada midoobey isku raaci weyday oo waa la diiday in ururka al-shabaab lagu daro resolutionkan twelve sixty seven ama kun laba boqol lixdan iyo toddoba ma jiraa hadda fursad u banaan dowladda kenya iyo adduunka kale ee keeni karto in al-shabaab lagu wajaho waxaan ku bilaabayaa faysal ha runtii waa lagaga adkaan karaa oo bimacnii laba sibaa looga adkaan karaa ko in horta soomaaliya ay siduu generaalku sheegay waxaa la yidhaahdo driver seatka iyada talada looga dambeeya because intelligencega soomaalidu ka hayso basaasnimada soomaalidu leedahay oqoonta ay uleeyihiin al-shabaab iyo dhalinyaradan meesha u badan oo waxa ugu badan ayna gaadhayn shan kun ilaa toddoba kun inta ugu badan waa dhalinyaro ummaddan soomaaliyeed kasoo dhex baxay marka ko in soomaaliya looga dambeeyo laba in aan lagu dayin dagaal iyo baabi-in al-shabaab oo bal siyaabo kale oo siyaasadeed lagu dayo haddii marba maraykankii taalibaan maanta uu la hadlayo oo heshiis ay la gaadheen ood og tahay taalibaan iyo al-qaacida waxa ay gaadhsiiyeen maraykanka iyo adduunka kale ma ma jiro wax u diidaya barnaamij ay soomaaliya horumood ka tahay oo keenaya fursad ama solution sidii al-shabaab loogu soo afjari lahaa ka baxsan dagaal oo keliyaata bimacnii iminka dhowr iyo toban sano ayaa dagaal lagu soo jiray sidaad og tahayna al-shabaab waxay kasoo jeedaa al-itixaadkii oo markii dambe united islamic court isku bedelay oo wixii ka faraaracay ee nabad qaadashada diiday ee al-shabaab noqdeen dhalinyaradii ugu dambeysay iyaga qudhooduna hadda ay dhowr iyo labaatan jirsadeen in loo daayo laguna dayo for the first time aqoonyaano badan oo soomaaliyada arrintaa ay kaga dhawaajiyeen bal in iyadoo dagaalka wado laakiin nidaam wadahadal soomaaliya ma aha kenya iyo cid kale soomaaliya ay horumood ku tahay in bal janis la siiyo sidaasoo keliya ta ayay ila tahay aniga waktiga dhow in lagu soo afjari karo haddii kale al-shabaab waxay noqonaysaa argagixiso iska meelaha joogta muddo dheerna jirta wax badan aan dalka afgembi ku keenin laakiin dhibaato joogta ah oo iyo dhagax tuur iyo argagixiso aan weligeed harin ay dalka ku hayso aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa generaal ciro ma haysaa ama ma kula tahay mar haddii soo jeedintii dowladda kenya la diiday inay jirto fursad kale oo bannaan oo keeni karto in al-shabaab lagu wajaho a waxaa jira waxaan umalaynaha waa halkay xasan kama fikri diwaani laakiin waan koobaya fursadda aan weligeed la bixin oo caalamka iyo dawladaha jecel inay soomaaliya cagaheeda ku taagta aysan weli bixin waxa weeye waa qodobka walaalkay sheegay oo ah in dawladda soomaaliyeed looga dambeeyo lagana garab galo dhismaha ciidamadii qaranka soomaaliyeed ay lahaayeen in lagu garab galo ciidankuna waxa uu wax ku yahay waa qalabka qalabkii ciidanku ku shaqayn lahaayna u-n-ka cunaqabateyn baa ka saaran marka isku soo xooriye dawladda soomaaliyeed in looga dambeeyo garab lagu siiyo waxay codsato lala lala riixo wixii la awoodo la siiyo waxa ka dhiman lala doono maskaxiyan muruq muruq ahaan iyo maal ahaanba in dawladda la garab istaagaan qabnaa waxaana kuu daliila dadkii soomaaliyeed sidaad la socoto puntland doorashada ka dhacday soomaali baa maamulaysay waa isdoorteen maamulay dhisteen waa kuwa dawladdaa quruxda badan iyo nidaamkaa quruxda badan waase ka dhacday kismaayo doorashaa ka dhacday waa la arkaa ayaduna galmudug oo muddo kala taagneed ayadana waa taas dawladdii federaalka ku Waa jirta tahay.
dadka soomaaliyeed iyo dawladooda haddii yarab la siiyo waa hubaal in laga adkaanayo cid kasta oo ka hor timaada qarannimada waa tahay iyo- iyo jiritaanka dalka iyo dadka soomaaliyeed waa tahay generaal curre aad aad u mahadsan tahay waxaan sida waxaan siinayaa isna ra'yigiisa een, xasan geley xasan geley mar haddii dowladda kenya laga diiday een, go-aankii ama taladii ay wadatay ma jirtaa fursad kale u banaan oo al-shabaab een, lagu wajihi karo si kooban Eh, fursado badan ayaa u furan maadaama hadda aan weli leeyahay soomaaliya xamaasad iyo fikir qaldan unbay ku jiida arrintaas moogii laakiin security ahaan ila al-shabaab laga wajaha waxaan u malayn dowladda soomaaliya kama hor imaansado midda hore soomaaliya horta ciidan ku filan way haysaa tababaran kana badan ciidamada amisom waxaan u malaynay inta amisom la siiyo dhaqaalo lamid ah soomaaliya way soo martay ama waa la siiyaa midda kelix ay ku doodaysa waxaa waayay cunaqabateynka eh, xagga hubka in looga qaado mar walba waxay dhahdaa in bagooba hanaga- ha nagala qaado cunaqabateynka xagga hubka waxaan u malayni soomaaliya unbaa un la imaan kartaa xal waara oo lagu wajaho al-shabaab waayo ciidan badan way haystaa toddobadan kun iyo siddeetan kun ee wiil ee la sheegayo soomaaliya united front wax la dhahay la-dahay qaab wajahan ay al-shabaab uga hortagta ayay la-dahay laakiin waxaan u malayni soomaaliya waxay eh, la kaashan kartaa ciidamada amisom ee wadanka degan sidii looga hortegi lahaa Eh, haddii soomaaliya hadda isjiidka ay ku diiday sii socoto waxaan u malaynayaa dhibkan uu sii ballaaranayaa al-shabaab hadday xoog gashay iyo hadday xoog yeelato waayo magaalada muqdisho oo magaalo aan ka ciidan badnayn ee waddanka soomaaliya al-shabaab dhaqdhaqaaqa ama dilka ay ka fulinayso waxaan u malayn waddanka gudihiisa o dhan ayuu u dhigmaa waxay noqonaysaa markan Asha- protracted Waa tahay, waa tahay.
guerrilla situation waxa la dhahaa waa tahay waa soo gabagabaynaynaa Horta gorilla situation waxa la dhaho marka waxaan u malaynaya horta soomaaliya xal waara in laga helo inay isgarabsadaan wadamada deriska ama ciidamada amisom ama adduun weynaha sidii looga hortegi lahaa taas waa waa waa qaab laga wajihi karo eh, ka hortaga al-shabaab aad baad u mahadsan tahay kelmadda Ash- kelmadda ugu dambaysa waxaan siinayaa faysal casha cuud horta sideedaba taariikhda adduunka way yar tahay argagixiso ama ha noqdaan kuwii isku tilmaami jiray gobonimo doono ama ha noqdaan kuwa yawan kale hadda soo baxay argagixiso military ahaan lagu baabi'iyey oo la masaxay sideedaba way yar tahay Een, soomaaliyana hub badan baa yaal inkastoo ay caqabad ku tahay cunaqabataynta ciidamadii soomaaliyeed ee la casriyeyn lahaa la dul saaray welina dul yaala nineteen ninety two meelahaas la saaray soomaaliya marka waxaa looga jeeday qabiilaad baa isdagaalamaya ee hubkaa laga hayo maantana qabiilaad isdagaalamaya ma jiro sida generaalku u dhacay more or less meel kasta dowlad goboleed fiican baa soomaaliya ka jirta arrintan ganay sheegay ee ibn xamar ay al-shabaab operation ka fulinaysana waxay kutusaysaa inaanay arrintu ahayn arrin militariye inay tahay arrin sal ku haysa siyaasad is-afgarashawaa oo ninka jaarkaagu haddii uu noqdo nin xagga al-shabaab u xaglinaya boqol kun oo ciidan wax kama qaadi karaan al-shabaab arrinteedu ma aha arrin military ma aha arrin dalalka jaarku ay wax ka qaban karaan waa arrin siyaasadeed oo la rabo in gogol ballaaran iyo fakir qani ah ay soomaali la timaado sidii dhalinyarada habowday loogu soo celin lahaa sidaan mar hore sheegay maraykankiibaa caqli helay in uu la hadlo taalibaan oo waxay geysatay aan ognahay muddo dheerna soo dagaalamaysay marka yaynaan ka dhigin arrinta al-shabaab inay military keliya tahay waa arrin siyaasi in aynu u badino eh, eh, solutionka ama xagga fursadda inay noqoto si siyaasiya in arrintaa lagu wajaho aad baad u mahadsan tahay faysal roble sidoo kale waa u mahad celinayaa xasan geley iyo sidoo kale generaal curre dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin adaa mudan walaalcaas waana nasantihiin waa salaamayaa
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsanaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maalintii arbacada diiday iskuday ay dowladda kenya ku doonaysay in qaraarka uu lambarkiisu yahay kun laba boqol lixdan iyo toddoba lagu dhaqangeliyo dowladda soomaaliya kaas oo dowladda kenya ay ku doonaysay in ururka al-shabaab ee soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso oo caalami ah sida alqaacida iyo isis waxaa barnaamijka igala qayb galay jenaraal cabdulaahi aadan xuseen ciro oo jooga magaalada muqdisho daahir xasan daahir geley oo horey uga mid ahaa ciidanka sirdoonka kenya sidoo kalena qaramada midoobey kala soo shaqeeya xagga amniga oo jooga magaalada gaarisa ee dalka kenya iyo faysal rooble oo falanqeeya arrimaha geeska afrika oo jooga dalkan maraykanka intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo